إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن بسم illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal ku soo dhowaada ah warka habeen ee warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan qodobada aad haweennimadan ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid ah ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa howlgallo ka fuliyey gobollada shabeellada hoose iyo baay maleeshiyaadka amxaarada ee faano ayaa la wareegay magaalo muhiim ah oo ku taalla dalka itoobiya gaadiid badan ayaa ku xayiran deegaan dhacaduleedka magaalada muqdisho kadib markii ay halkaasi ku xanibeen askar ka tirsan dowladda federaalk oo isbaarooyin dhigtay waddooyinka mid ka mid ah wadaadada u fadwooda shisheeyaha dalka kusoo duulay ayaa sheegay in dowladda federaalk ay sabab u tahay burburka ummadda soomaaliyeed daroogada ayaa dhibaato baan ku haysa dhallinyarada soomaaliyeed ee ku nool dalka maraykanka kanaalka alkataayib al akhbaariyah ayaa baahiyey qaybta toddobiyi tobnaad ee mashruuca qaybinta sakada xoolaha kun afar boqol afartan iyo lix oo laga bixiyey deegaanka bisaqcadda ee walaayada islaamiga ah ee baay intaasi waxay ahaayeen qodobadii warkeena ugu doorkaroona haatan u diyaargarooba iyagoo faahfaahsan آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن dhegaystayaal ku soo dhowaada warkii oo fidsan ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa howlgallo ka fuliyey gobollada shabeellada hoose iyo baay faahfaahinta warkan waxaa la diyaar ah maxamed sheekh cali ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa howlgallo ka fuliyey gobollada shabeellaha hoose iyo baay cutubyo aad u hubaysan oo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa habeenkii xalay dagaal culus u qaaday xirooyinka askarta dowladda federaalka iyo ciidamada uganda ku leeyihiin degmada qoryooley ee gobolka shabeellaha hoose in muddaa labada xiro ayaa waxaa ka dulshanqaraysay rasaasta ciidamada militariga al-shabaab ilaa iyo haatan ma jirto faahfaahino dheeraad ah oo ku saabsan weeraradaas markaan iyo gobolka bay ee koonfurta soomaaliya ciidamo aad u hubaysan oo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa habeenkii xalay dagaal ku qaaday xirada ciidamada maamulka la baxay koonfur galbeed ku leeyihiin xaafadda bukhriya ee magaalada baydhabo islabaay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa habeenkii xalay weerar ku qaaday saldhigga ciidamada maamulka koonfur galbeed ay ku leeyihiin deegaanka udinle ee hoostaga magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay maleeshiyaadka amxaarada ee faano ayaa la wareegay magaalo muhiim ah oo ku taalla dalka itoobiya war ka soo baxay jabhadda amxaarada ee faano ayaa lagu sheegay in maleeshiyaadkooda ay gacanta ku dhigeen magaalada saagooj ee koonfurta goondher ee dalka itoobiya la wareegitaanka kooxda ee magaaladaasi ayaa timid kadib dagaallo culus oo magaalada ku dhex maray ciidanka xabashida itoobiya iyo maleeshiyaadka amxaarada ee faano muuqaal ay maleeshiyaadka kooxda iska soo dubeen islamarkaana lagu baahiyey warbaahintooda ayaa muujinaya ciidamo ka tirsan jabhadda faano oo ku sugan gudaha saagooj iyo askartooda oo ku sugan argada laga galo magaalada dowladda xabashida itoobiya ayaanan ilaa iyo hadda ka hadal warka ka soo baxay faano oo ay ku sheegatay inay la wareegtay magaaladan ka tirsan mandiqada goondher ee dalka itoobiya waxaana marba marka ka dambeysa sii xoogaysanaya dagaalada u dhexeeya ciidamada itoobiya iyo jabhadaha ka dagaalama dalkaasi shalay ayay ahayd markii maleeshiyaadka faano ay weerarkan la mid ah ku qaadeen magaalada qowraah ee u dhow xadka ay wadaagaan itoobiya iyo suudaan waxaana ay kooxdu dagaalkaasi ka sheegatay guulo waaweyn ayna ku qabsatay gaadiid iyo hub ay leeyihiin ciidanka itoobiya gaadiid badan ayaa ku xaniban deegaan dhacaduleedka magaalada muqdisho kadib markii ay halkaasi ku xanibeen askar ka tirsan dowladda federaalk oo isbaarooyin dhigtay waddooyinka tafaasiil ku aadan warkan waa kana cali aadan gaadiid badan ayaa ku xanibeen deegaan dhacaduleedka magaalada muqdisho kadib markii ay halkaas ku xanibeen askar ka tirsan ciidamada dowladda federaalka oo isbaarooyin dhigtay waddooyinkaasi ku dhowaad laba boqol gaadiid ah oo u badan nooca xamuulka qaada ayaa waxay ku xaniban yihiin deegaanka galgalato ee ku yaala duleedka magaalada muqdisho gaadiidkan oo ah kuwa safarka ee ka baxa magaalada muqdisho islamarkaana badeecadaha noocyadooda kala duwan geeya gobolada dalka qaarkoodna ay rakaab yihiin ayaa waxay halkaas ugu xanab yihiin lacago badan oo baad ah kuwaas oo ay ka doonayaan ciidamada dowladda federaalka darawallada gaadiidkaas ayaa sheegay in iyagoo horey lacago loogu qaaday haddana mar kale lagu soo rogay taas oo u dhexaysa afartan ilaa laba boqol iyo konton dollar waxaad arkaysiin waa gaadiidley qaar badeeca sida qaar dadweyne sida oo rakaab sida intaba waxaa isu keenay isbaarooyin xaqdarra ah oo yaallo hantidooda lagu dhacaayo oo meeshan yaalla qola dillad sheega haysa waa joogaan beri wax u wadaan la fahmi waaye lacagtii islaameedna rabaan waxaa la diidan yahay isbaaro birqaad iyo mooreenimo lagu sheegay oo nin la yidhaha sani cabdulla u taalla iyo niman la yidhaaha dillad oo ayagana baabuurta si wal- si u kala waaweyn yihiin lacag laba boqol iyo konton dollar ka soo bilaabo ilaa afartan dollar ka qaada si baabuurta u dhexeeya lacagtaas lacagtaasaa la diidan yahay nama qabato gaadiidlayaan nahay dhulna looma dhiso ee, b- shil ee, dhacay wax lagama qabto dad minuu ku dhintay dhaawacooda dadkii dhaawacma lama daaweeyo minuu ku dhintay lama soo fiiriyo waxna loo qabto ma jiraan waxna ma ogolin baabuurteenna intay aalaysaa dadweynahana minay baaho u dhintaan minay qorax u dhintaan waxay soo gaara dowladda wax laga weydiihaa baabuurtan gobolladay u socdaa ilaa iyo boosaaso qaar kor tegayaan waddada cad waaye xamar ka baxda oo deex marta ilaa iyo gaalkacyo boosaaso inta ka sugaysa ilaa iyo xamara leesu maraa iyadoona rakaabkii saarnaa gaadiidka ay sheegeen in rasaas ay ku fureen askartii joogtay isbaarooyinka ku yaala duleedka magaalada muqdisho gobolan socona gobol saaka sabaadeen aanu ula haystaa waxaa u socona galdhabo hadda waana la celish waa sida hadda adiga waxaa nimin nuska saaca u subaxnim waa ka haddana waa taasaa saacaddu sideed saac wax la jira waa Eh, maxaa noola celsha waana la xabadee waana musaafir aan nahay qora ma haysanno dad iska celimayno sacboole aan nahay maxaa noola xabadayha musaafir aan nahay waa taa wayga taas aniga ciidamada dowladda federaalka ayaa dhibaatooyin ku haya gaadiidleyda u kala goosha gobolada dalka iyadoona ay isbaarooyinka ku badan yihiin goobaha ay joogaan ciidamada dowladda federaalka mid ka mid ah wadaadada u fadwooda shisheeyaha dalka kusoo duulay ayaa sheegay in dowladda federaalka ay sabab u tahay burburka ummadda soomaaliyeed qodobkan waxaa inoo faahfaahinaya farxaan cali bashiir axmed salaad oo ka mid ah wadaadaha u fadwooda shisheeyaha ku soo duulay dalka ayaa shaaca ka qaaday in dowladda federaalka ay sabab u tahay burburka maanta haysta ummadda soomaaliyeed waxa uu tilmaamay in dowladda federaalka ay tahay mid maamul xun taasna ay keentay in dadkii ay kala fogayso islamarkaana isku dirto qabaa'ilka walaalaha ah maxaa yeele soomaaliya ee dhaawaca soo gaaray anigu aragtidayda waa dhaawaca ka soo gaaray ummadnimada laakiin waxaa nasiib darro ah aniga aragtidayda ee dowladnimadii la keenay ayaa burburisay ummadnimadii keentay maxaa yeele dowladnimada markii la keenay meeshii loo baahnaa inay dhisto ummadnimada oo dareenka waartinimada ay xoojiso waxaa ka yimid maamul xumo keentay in ummaddii kala qaybsanto oo kalsoonidii lunto oo dib loo noqdo oo qabiil qabiil loo maleeyo inuu xal noo yahay iyadoo waayadan ay isa soo tarayaan eedeymaha isig xiga ay mas-uuliyiin ka mid ah dowladda federaalka u jeedinayaan maamulka ay iyagu ka tirsan yihiin ayaa haddana hadalka bashiir axmed salaad wuxuu ku soo aadayaa iyadoo dhowaan dowladda federaalka ku soo jabtay weerar ay ku qaaday maamulka isku magacaabay jubbaland kaas oo ay doonaysay inay kula wareegto guud ahaan dhulka uu ka arrimiyo axmed madoobe daroogada ayaa dhibaato ba-an ku haysa dhalinyarada soomaaliyeed ee ku nool dalka maraykanka faahfaahinta warkan waa kan mubaarak cumar dhalinyarada soomaalida ee ku nool dalka maraykanka gaar ahaan gobolka minnesota ayaa waxaa dhibaato ba-an ku haysa muqadaraadka iyo daroogada noocyada kala duwan oo ay isticmaalaan dhalinyaradan daroogada ayaa hatan ugu badan dhibaatada ku haysa dhalinyaradan oo isugu jira rag iyo dumar kuwaas oo qaarkoodba ay u geeriyoodeen daroogada nooca loo yaqaano oobiyoodka oo ah kaniinin macmal ah ayay dhalinyaradu u dhammaanayaan kuwaas oo aan ku koobnayn minnesota oo keliya mid ka mid ah dhalinyarada soomaalida ee ku nool dalka maraykanka ayaa ka warramay dhibaatadii dhalintu ku hayso daroogada Een, waxaa faro kulul dhalinyarada soomaalida ku haya oo dhalinyaro badan oo rag iyo dumarba leh ay u dhinteen Een, aad iyo aadna oo la tacaalayaan maandooriyaha ama een, balwadda loo yaqaano een, opioidka oo noocyo badan leh gaar ahaan kiniino macmil ah Een, gobolka ohio gaar ahaan magaalada columbus waxaa jira dhalinyaro soomaaliya oo u dhimatay Een, gobolka minnesota maandooriyahan waxaa isticmaala dhalinyaro waxbarta kuwa shaqaysta kuwa guryahooda jooga waalidkood la jooga qaar xitaa qoysas iyo xaasas leh ayaa isticmaala wax la dareemi karana ma aha Een, marka mararka qaarkood qofku xitaa gurigiisa isagoo jooga ayuu u dhiman karaa overdoska way jiraan dhalinyaro u dhintay een, kiniinadan gaar ahaan opioidka macmilka ah Een, gobolka minnesota keliya ma aha gobolo kale oo maraykan ka mid a soomaalida degan yihiin sida columbus ohio kale ena way u dhinteen soomaalida ku sugan dalalka reer galbeedka gaar ahaan dhalinyarada ku sugan dalka maraykanka ayaa si xad dhaafa u isticmaala maandooriyaha kala duwan iyadoona arrintan loo sababaynayo inay ku biireen kooxaha maafiyada ayaa loo yaqaano gaangiska maraykanka halka warkan aad kala socotaanna ah waa warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan kanaalka alkataa'ib al akhbaariyah ayaa baahiyey qeybta toddobiyo tobnaad ee mashruuca qaybinta sakada xoolaha ah kun afar boqol afartan iyo lix oo laga bixiyey deegaanka bisqacadda ee walaayada islaamiga ah ee baay warkan waxaa sii ambaqaadaya cabdulkhaaliq macalin cabdiweli
أخي في الله سر في الخالدين قوي العزم بين العالمين أخ الإسلام لا تجزع فإني أمين قد حفظت لك اليمين kanaalka wararka ee kataa'ib al ikhbaariyaha ayaa baahiyey muuqaalkii toddobiyo tobanaad oo lagu soo bandhigayo saka qaybintan sanadkan kun afar boqol afartan iyo lixda hijiriyada ee laga sameeyey deegaanka bisiqcade ee wilaayadii islaamiga ah ee baay filimkan ayaa hordhiciisu lagu soo bandhigayaa ari iyo geel aad u fara badan kuwaasi oo loogu talagalay in la siiyo dadka fuqarada ah ee ku nool halkaasi haddaba waa kuwaan dadkii ka faa'iidaystay saka qaybintaas iyagoona u mahad celiyey allah subxaanahu wa tacaala dhanka kalena u duceeyey walaalahooda mujaahidiinta zakawaatay qiibi anna gayr oo gaal ah iyo itooste ma inka docaaya ni ilaahay wiin waahidkaha ilaahay ku tawa ni gaalada ilaahay ibi falilaahi kariim saacadaana saacatul yowmulfarax waay kawaadana ninka qiibi ahay nasiibka alxamdu alshukru falilaahi kariim deefgeyla igu soo toosi mujaahidiinta ilaahay ha u kaalmeey dowgan ilaahay ha ka jebiy alxamdulilah falilaahi kariim maanta farxadeeda waa wanaagsan tahay
wilaayada islaamka shan neef oo habeenkay walaalaha mujaahidiinta ina aduunka dhibow amniga ruugagna kolay amnigooma kusuuganya meelixta ah gargaar sii
والحب اجتمعنا وتجمعنا المودة ما بقينا أخ الإسلام لن أنسى ليال بها يحلو لقاء الصالح kataa'ib al ikhbaariyah ayaa maalmahan bowday muuqaalo ay kusoo bandhigayso saka qaybinta kun afar boqol afartan iyo lixda ay samaysay xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyadoona saka qaybintaas ay ka faa'iidaysteen dad aada u fara badan oo masaakiin ah
قوي العزم بين العالمين أخ الإسلام لا تجزع فإني أمين قد حفظت لك اليمين
dhegaystayaal warkii aad kala socoteen warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaanna xilligan waanaga intaa